wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha jubbaland iyo guddiga shaqaalaha rayidka jubbaland oo iskaashanaya ayaa magaalada kismaayo gaar ahaan garoonka diyaaradaha waxay kusoo dhoweeyeen qaar ka mid a wasaaradaha shaqada ee dowlad goboleedyada dalka iyo sidoo kale qaar ka mid a guddiyada shaqaalaha rayidka ee dowlad goboleedyada dalka ujeedada wafdigan ay usoo gaareen magaalada kismaayo ayaa ah daafurka ololaha shirweyne looga hadlayo awoodda haweenka kaas oo lagu wado inuu ka furmo magaalada kismaayo ugu horreyn qaar ka mid ah xubnaha ka socday dowlad goboleedyada dalka ayaa ka waxaa sharaf weyn noo ah in aan ka soo degnay dowlad goboleedka jubbaland magaalada kismaayo kismaayo iyo kista dhihi jiri waxaan aad iyo aad ugu faraxsan nahay soo dhoweyntii ay noo sameeyeen agaasimaha guud gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka walaalkeena siyaad agaasimaha guud maxaanku wasaaradda shaqadii shaqaalaha agaasime raabi mayba safarka ka qoynahe magaalada kismaayo unoon iska jaaran wafda afarta maamul goboleed oo sideed maamul goboleed kale may la raayso hirshabeelle south west iyo galmudug unoona marlabaadda mar saddexaad oo mahad celinaha marka hore ilaahay oo noo soo degli safarkeena maanta sanwadla noogu keena meeshaan sidoo kale waxaa rabaa inaan u mahad celiyo gudoomisiyaad iyo tiimkiisa oo si wanaagsan noo soo dhaweeyeen oo qalbi xaaraan iyo farfurnaan leh iyo farxad leh aad aan ugu farxsannahay inaan maarata meeshaan isugu imaano dhanka kale guddoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka dowlad goboleedka jubbaland mudane siyaad ibraahim maxamed ayaa soo dhoweynta kadib sheegay inay aada ugu faraxsan yihiin soo dhoweyntooda wafdiga soo gaaray magaalada kismaayo anagoo wakiilka ah xafiiska guddiga shaqaalaha rayidka iyo dowladda jubbalandba waxaan rabaa inaan si buuxda inugu soo dhaweeyo kismaayo iyo jubbaland kusoo dhawaada kismaayo waxaad timaadeen deegaan ka mid ah deegaanadeeni kismaayo marti kuma heedin waa soomaaliya ka tirsan tahay jamhuuriyadda federaalka somalilan qayb ka nahay marka keliya waxaa weeyaan meel baad kasoo safarteen meel kala timaadeen xaqna waxaad noogu leedihiin inaan ina soo dhaweyno marka gacmo furan iyo qalbi furan kusoo dhawaada aad bay ii farax gelinaysaa maanta waftigan aan sugayno qiimaha leh inay maanta noo yimaadaan oan halkan kusoo dhaweyno waxay muujinaysaa dhalinyarteenna enerjiga faraha badan hayso in ay diyaar u yihiin inay dadkooda iyo dalkooda u shaqeeyaan ayagoo waqti badan iyo enerji badan iyo resource badan gelinaya si loo gaaro hadafka laga leeyahay dowladnimada waxaan u shaqaynhaynaa waa qaranka soomaaliya dowlad goboleed gooni uma shaqaynhayna waxaan u shaqaynhaynaa qaranka soomaaliya sidai wax ku noqon lahaa khaasatan gabdhaheenna iyo dumarkeenna sharafta leh siday meel fog ku gaari lahaayeen hadafkii ujeedada ay leeyihiinna ay ku gaari lahaayeen baan ka shaqaynaynaa